cisraa cutubka toddobaad haddaba waxyaalahaas dabadeed intii artaxshasta oo boqorkii faris ahaa dowladnimada haystay ayaa baabilon waxaa ka soo kacay cisraa ina sareeyaah oo ahaa ina casaryaah ina xilqiyaah ina shaluum ina saadoq ina axituub ina amaryaah ina casaryaah ina meraayood ina saxaryaah ina cusii ina buqi ina abishuuca ina finexaas ina elecaasar ina haaruun kii ahaa wadaadka sare oo cisrahaan ayaa ka tegey baabilon oo wuxuu ahaa karaani aad u yaqaan sharcigii muuse uu rabbiga ah ilaa reer binu israa'iil siiyey oo boqorkuna wuxuu siiyey wixii uu weyddiistay oo dhan sidii ay gacantii rabbiga ilaahiis ahu u saarnayd oo sannaddii toddobaad oo dowladnimadii boqor artaxshasta waxaa yeruusaalem tegey qaar ah reer binu israa'iil iyo wadaaddada iyo reer laawi iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo iridowriyadii iyo reer natiiniim oo wuxuu yeruusaalem yimid boqorka sannaddiisii toddobaad bisheedii shannaad baabilon ayuu ka soo baxay bishii koowaad maalinteedii koowaad oo wuxuu yeruusaalem yimid bishii shannaad maalinteedii koowaad sidii ay gacantii ilaahiisa oo wanaagsaneed u saarnayd waayo cisraa wuxuu qalbigiisa u diyaariyey inuu doondoono oo sameeyo rabbiga sharcigiisa iyo inuu reer binu israa'iil baro qaynuunno iyo xukumo haddaba kan waa naqilkii warqaddii uu boqor artax shaasta siiyey cisraa oo ahaa wadaadkii iyo karaanigii kaasoo ahaa karaanigii erayadii amarada rabbiga iyo qaynuunnadiisii uu reer binu israa'iil siiyey anigoo ah artaxshaasta boqorkii boqorrada waxaan u qorayaa wadaadkii cisraa oo ah karaanigii sharciga ilaaha samada ee kaamil ah iyo wax la mid ah waxaan amar ku bixinayaa in dadka reer binu israa'iil iyo wadaaddadooda iyo reer laawi inta boqortooyadayda ku jirta ee ikhtiyaarkooda u doonaya inay yeruusaalem tagaan ay dhammaan ku raacaan waxaan kuu soo diray boqorkii iyo toddobadiisii la taliye inaad soo warsatid yahuudaah iyo yeruusaalem sida waafaqsan sharciga ilaahaaga oo gacantaada ku jira iyo inaad qaadid lacagta iyo dahabka ay boqorka iyo la taliyayaashiisu ikhtiyaarkooda ugu bixiyeen ilaaha reer binu israa'iil oo rugtiisu tahay yeruusaalem iyo kulli lacagta iyo dahabka aad ka heli doonto gobolka baabilon oo dhan iyo qurbaanka dadku ikhtiyaarka u bixiyo iyo kan wadaaddadu ay ikhtiyaarkooda ugu bixiyaan guriga ilaahooda oo yeruusaalem ku yaal aawadiis haddaba sidaas daraaddeed waa inaad aad ugu dadaashaa inaad lacagtan ku iibiso dibi iyo wanan iyo baraari iyo qurbaannadooda haruurka ah iyo qurbaannadooda cabniinka ah oo aad ku dul bixisaa meesha allabariga ee guriga ilaahaaga oo yeruusaalem ku yaal oo lacagta iyo dahabka intooda kale ku sameeya wax alla wixii adiga iyo walaalaha idinla wanaagsan oo sida ilaahiin doonayo ah oo weelasha lagugu dhiibay in lagu qabto adeegidda guriga ilaahaaga waxaad horgaysaa ilaaha yeruusaalem oo wax alla wixii kaloo loogu baahan yahay guriga ilaahaaga aawadiis ee kugu habboon inaad bixiso ka bixi boqorka gurigiisa khasnadda ah oo weliba anigoo ah boqor artaxshaasta waxaan amar ku siinayaa khasnajiyada webiga shishadiisa jooga oo dhan in dadaal lagu sameeyo wax alla wixii uu idin weyddiisto wadaadka cisraa oo ah karaaniga sharciga ilaaha samada intii ku siman boqol talanti oo lacag ah iyo boqol kor oo sarreen ah iyo boqol bed oo kamri ah iyo boqol bed oo saliid ah iyo cusbo aan la xisaabin intay tahay haddaba wax alla wixii ilaaha samadu uu amro saas dadaal ha loogu sameeyo guriga ilaaha samada aawadiis waayo bal maxay caro ugu dhacaysaa boqortooyada boqorka iyo wiilashiisa oo weliba waxaannu ku ogeysiinaynaa inaanay xalaal ahaan doonin in gabarro canshuur amase baad toona la saaro wadaaddada iyo kuwa reer laawi iyo nimanka gabyaaga ah iyo iridowryada iyo reer natiiniim iyo addoommada gurigan ilaah midkoodna oo adigoo cisraa ahu xigmadda ilaahaagu ku siiyey ku dooro xaakinno iyo qaadiyo u garsoora dadka webiga ka shisheeya oo dhan in alle inta taqaan sharciyada ilaahaaga oo kii aan aqoonna bara oo ku alle kii aan addeecin sharciga ilaahaaga iyo sharciga boqorka xukun ha lagu soo dejiyo iyadoo aad loogu dadaalayo hadday tahay in la dilo ama in la masaafiriyo ama in xoolihiisa lagala wareego amase in la xidho waxaa ammaan leh rabbiga ah ilaaha awoowayaashayo oo boqorka qalbigiisa geliya wax sidaan oo kale ah inuu ku qurxiyo guriga rabbiga oo yerusalem ku yaal oo naxariis iga siiyey boqorkii iyo la taliyayaashiisa iyo amiiradiisa xoogga badan oo hortooda oo dhan oo waxaan u xoogaystay sidii gacanta rabbiga ilaahayga ahu ii saarnayd markaasaan reer binu israa'iil ka dhex urursaday rag madax ah inay raacaan